can sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama dacwatu dinnuun id dacaa biha wahuwa fii baطni اlxawb wahuwa fii baطni اlxuut laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin lam yadcu biha rajulu muslimu fii shayin qatu ila stajaaba allahu lah akhrajahu tirmidi alimaamu tirmidi ayaa xadiidkan soo saaray wuxuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam dacwatu dinnuun dinnuun waa nebiyullaahi yuunus calayhi salaam id dacaa bihaa id waqti dacaa bihaa uu ku ducaystay wa huwa fii baطni اlxuuti kalluunka calooshiisa asigoo ku jira wuxuu ku ducaystay laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin lam yadcu biha rajulu muslimu fii shayin qad kuma ducaysto qof muslima shay oo ugu ducaysanaya ma jiro weligii ila stajaaba allahu lah ilaa ducadaas ilaahay waa ka ajiibaa subxaanahu wa tacaala wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi اظulumaat an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin ilaahay subxaana wa tacaala ayuu waxiday wuxuu yidhi subxaanak ilaahayow xumaanoo dhan adigaa ka hufan innii kuntu anigu waxaan ahaa min aldaalimiina daalimiintaan ka mid ahay naftaydii baan dulmiyey qalad baan galay ilaahay buu isku dhiibay subxaana wa tacaala ilaahayna waa ka ajiibo oo waa ka soo saaray batnulxuud ilahay waa ka soo saaray falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcahuun ilaa maalinka laysa soo saaraya caloosha xuudku ku jiri lahaa hadduusan ka mid ahaan lahayn kuwa ilaahay nasaha laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin hadduusan dhihi lahayn kalluunka calooshiisa ku jiri lahaa ilaa yowmi alqiyaama laakiin markuu ilaahay nasahay towxiidkii iyo keliyeelidii allah subxaana wa tacaala iyo nasahaaddii ilaahay uu ku dhaqaaqay dembigiisa iyo qaladkiisa uu ictiraafay ilaahay subxaana wa tacaala waa ka soo saaray min baطni اlxuut marka ducadaani qofkii ku ducaysta ilaahay waa ajiibayaa waxuu weydiisto ilaahay allah subxaana wa tacaala u siinaya can الnabiyi salى اllahu عalيه waslm qaala maa asaaba cabda hamu walaa xusnu faqaala allahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu amatika naasiyatii biyadik maa asaaba cabda hamu walaa xusnu maa asaaba cabdan addoonma asiibo kuma dhaco hamun hami kuma dhaco walaa xusnun iyo murugo alhamu walxusn alhamu waa fi lmustaqbal walxusnu waa fi lmaadi qofka waxa uu ka murugoonayo haddii ay yihiin wax ku soo socda waxaa la yihahdaa hami waxa uu ka murugoonayo hadday yihiin wax tegay oo dhaafayna maxaa la leeyahay waa alxusn farqigaasaa u dhexeeya bayna alhami walxusn marka addoon ma asiiba hamun murugo ay u sababtay wax mustaqbalahoo soo socda walaa xusnun iyo murugo kuma dhacdo oo ay u sababay wax tegay oo asiibay oo ku dhacay oo fa qaala uu yidhaah markaa allaahuma innii cabduk ilaahu aniga waxaan ahay addoonkaaga wabnu cabdik addoonkaaga wiilkiisii ayaan ahay wabnu amatika addoontaada wiilkeedii baan ahay naasiyatii foodayda biyadika gacantaada ayay ku jirtaa ilaahayo maadin fiya aniga waxaa igu soconaya xukmuka xukunkaaga waxaad xukuntaa igu soconaya cadlun waa cadaalad fiya aniga dhexdayda qadaa'uka xukunkaaga xukunkaad igu xukuntana waa mid cadliya ilaahayo as'aluka allah waxaan ku weydiisanayaa bikulli ismin magac walbood leedahay oo huwa laka adiga kuu sugnaaday ayaan kugu weydiisanayaa magacaasoo samayta bihi nafsaka naftaada aad ku magacaawday ow ansaltahu ama aad ku soo dejisay fii kitaabika kitaabkaaga oo qur-aanka ku jira ow callamtahu ama aad bartay axadan min khalqika axad khalqigaaga ka mid ah aw ista'harta bihi ama aad la gaar noqotay fii cilmi alghaybi cindak cilmulgheybka agtaada ah aad kula gaar noqotay yacni adiga keliya aada ogtah oo cid kaloo ogaysan jirin magacyadaasoo dhan oo adiga aada leedahay ayaan allow waxaan kugu weydiisanayaa an tajcala alqur'aana qur'aanka inaad ka dhigto rabiica qalbii qalbigayga gugiisa inaad ka dhigto guga waa la yaqaan sooma waqtiga barwaaqada waa qalbigayga mid gu ah ilaahay qur-aanka ka dhig oo qalbigayga miduu ku barwaaqaysta qur-aanka iga dhig wa nuura sadrii iyo xabadkayga nuurkiisa ilaahu qur-aanka iga dhig wa jalaa'a xusnii murugadayda feedi feedideeda ilaahu qur-aanka ka dhig wa dahaaba hammii hamiga iyo murugadayda tegiddeeda ilaahu qur-aanka ka dhig yacni mid iga kaxeeya murugada ilaahu iga dhig qof sidaa ku ducaysta ma jiro oo waxaa inta asiibaan musiiba inta asiibto ama muruga ay ku dhacdo kadibna ducadaa ku ducaysta ma jiro ilaa adhaba allaahu hamahu wa xusnah ilaa alla wuxuu ka kaxeeya subxaana wa tacaala murugada haysa ilaahay ka qaada wa abdala makaanahu wa abdalahu makaanah meeshii murugadana alla wuxuu ugu bedelaa farajan faraja ilaahay ugu bedelaya murugadii baa alla ka faydayaa faraj baa ilaahay ugu bedelayaa iyo khayr iyo wanaag qofkii ducadan ku ducaysta marka haddaad murugooto murugadaasi ha noqoto wax tegay oo kugu dhacood ka murugoonayso ama ha ahaato wax mustaqbaloo soo socdood ka baqaysood ka murugoonayso ducadan ku ducayso ilaahay waa kaa dulqaadayaa subxaana wa tacaala wixii murugaha ku haya walwalka dhanaa ilaahay kaa qaadaya waxa aad dareemaysaa ciriiriga culayska ku haysta ayuu ilaahay kaa rafcinayaa subxaana wa tacaala ducadan ku ducayso haddii qur-aanku uu noqdo rabiica qalbig oo ilaahay subxaana wa tacaala qalbigaaga uu u waasiciyo qur-aanka barashadiisa ku tadaburka qur-aanka kariimka ah qofka wuxuu dareemayaa inshiraaxu sadr qalbigu wuxuu dareemayaa raaxuu dareemaya daacada ilaahay raaxay leedahay macsiyaduna ciriiri iyo diiq bay leedahay arrintaasina waa arrin waaqica qofka ilaahay adeeca ku mashquulsan bicibaadati illaahi wa taacatih ma murugoodo hadduu murugo yar dareemana ilaahay buu baryaa oo ducooyinkan uu ku ducaystaa ilaahayna waa ka dulqaadaa subxaana wa tacaala arrimihiisana ilaahay baa iskugu aadinaya waa qof ilaahay la jiro ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun ilaahay wuxuu la jiraa kuwa ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala maciyadaasi waa maxay waa maciyatu nasri wata'yiid ilaahay baa u gargaara allah garab taagan subxaana wa tacaala allah hadduu kuu gargaaro cidaa u baahan taha ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala hadduu kuu gargaaro makhluuq ma baahnid makhluuqaasi heerkuu doona ha gaarsiisnaado awoodduu doonana ha lahaado mar hadduu ilaahay kula jiro subxaana wa tacaala adigaa mar walba sarraynaya adigaa mar walba cisadii iyo sharaftii iyo karaamadu ay jaanibkaaga jirtaa hadduu ilaahay kula jiro subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu la jiraa kuwa ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala marka qur-aanka haddii ilaahay laabtaada u sharaxo qalbigaaga alla uu ka dhigo in qur-aanka alla uu ku nuuriyo murugada ilaahay wuxuu kaaga kaxaynayaa bilqur'aan qur-aanku ilahay kaaga kaxaynaya arrintaasi waa arrin waaqica qofkii si fiican u fiirsado waa arrin maxsuus ah oo mushaahado la dareemayo qofka mu'minka ah iimaan kalena wuu dareemayaa qofka markuu qur-aanka akhriyo iyo markuu qur-aanka muddo moogaado isku xaalad ma dareemayo qur-aanka weliba khaasatan markuu ku akhriyo bitadabbur qur-aanka markuu muddo moogaado qofka diiq iyo ciriiri ayaa soo wajahaya markuu daacada ilaahay moogaado markuu badiyo hadallada aan macnaha lahayn markuu ku mashquulo waxyaabo laga yaabo inay muxaramaad yihiin qofkaasi ciriiri u dareemaya nolosha raaxa ku arki maayo laakiin qofka markuu qur-aanka kariimka ah ku dadaalo akhriyo tilaawatan wa tadabburan ducada alla uu badiyo daacaadka uu ku dadaalo qofkaasi raaxuu dareemaya waxaanu yidhi alimaam ibnuqayim raximahullah qofka aanan helin raaxo adduunyo raaxada adduunyo qofkaan dareemin midda aakhirana ma hela buy raaxada adduunyada qofkaan helin tan aakhira ma helo raaxada qofka mu'minka uu ku sugan yahay waa raaxo adduun iyo aakhiraba xiriirta adduunya aakhiraba raaxa xiriirta waay adduunyada qofku markuu joogo mu'minka daacada ilaahay wuu ku raaxaysanaya qalbigiisa waa u waasic wuu ku faraxsan yahay murugada iyo ciriiriga gaalada iyo munaafiqiinta iyo cusaadu ay dareemayaan ma arkaayo wixii ilaahay siiyo ku qanacsan yahay ama ha u badnaadaan ama ha u yaraadaan qanaacu leeyahay ilaahay buu tala saaranayaa allow ku kalsoon yahay subxaanahu wa tacaala murugo iyo ciriiri arki maayo qofkaasi raaxada markaa qofka mu'minka uu dareemayo waa mid ilaa aakhiro xidhiirta markuu dhinto qabriga ilaahay ugu raaxaynaya oo alla waasicinaya naciimu lqabri wuu la kulmaya aakhiro marka lassoo saarana ila aljanna ayuu maaragta ilaahay subxaana wa tacaala u wareejinaya oo jannadii ayuu gelaya marka waa raaxo xiriir ah min addunyaa ila albarzakh ila alaakhira raaxo adduunya marka qofkaan dhadhamin oo macaankii iyo raaxadii daacada alla iyo cibaadada aan dhadhamin raaxada aakhira ma helo qofkaasi raaxada aakhira gaari maayo marka waxyaabaha ka qayb qaadanaya inaad raaxadaasi hesho fi dunyaa ducadaanaa ka mid ah inaad ilaahay ku barido ducadan ood ku ducaysato ilaahay subxaana wa tacaala waa kaa faydaya murugada makaankii murugadan alla muxuu kugu bedelayaa faraj buu ilahay kugu bedelaya culayska ku haysta ilaahay faraj buu kaaga samaynaya subxaana wa tacaala أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث كان حديث عبد الله بن مسعود إمام أحمد الصوصاري في المسند قال رحمه الله ما يقال في لقاء العدو وذي السلطان ما يقال وحل ليه في لقاء العدو أي في حال لقاء العدو حالة عدو قال لك كل ميو وحل ليه wadi sulطaani wa fii liqaa'i di sulطaan iyo midka saltanada u saaxiibka ah xukunka u saaxiibka ah xaaladda lala kulmayo waxa la leeyahay qofka markuu cadow la kulmo waxa uu akhrisanayo uu ku ducaysanayo waa baqayaa macnaha cadowuu ka baqaayo ayuu la kulmay wuxuu ka baqayaa cadowgaasi inay dhibaateeyaan oo ay waxgaarsiiyaan muxuu ku ducaysanayaa waxaa jira duco qofka uu la yimaad oo hadduu ku ducaysto oo ilaahay ka ajiibay subxaana wa tacaala sharta cadowga la garab marinayo kadaalika markuu la kulmaayo mid u saaxiiba suldaan xukun iyo maamul salaadiinta iyo madaxdu waxaa laga yaabaa dadka qaar inay dhibaateeyaan ama qofka uu ka walwalo ka fakiro maxay kugu samayn doonaan hadda awoodna waa u leeyahay inuu ku ciqaabo wuxuu awood u leeyahay inuu ku xiro wuxuu awood u leeyahay inuu ku dilo ciidan buu haystaa adina qof shacaab horeyadaad taha cabsi baa kaa gashay la kulankiisa waa kuu yeeray wuxuu kugu yeeraya matala ma taqaanid waad ka baqaysaa maxaa ku ducaysanaysaa adciyada soo socota ayaad ku ducaysanaysaa mar walba inaad ilaahay tala saartood ilaahay baridaa lagaa raba dhib walboo kula kulma in xagga ilaahay aad u baxsato subxaana wa tacaala kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa idaa khaafa qowman qolo hadduu ka baqo qaala wuxuu dhihi jiray allaahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim allaahuma allahyow inaa najcaluka waxaan annagu ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuumahooda yacni ilaahow adiga ayaan iska kaa aadinaynaa wey allow naga qaba wey nuxuur waa jamcu naxrin wey waa dhuunta wey wanacuudu bika allow waxaan kaa magangelaynaa min shuruurihim shartoodaan ilaahu kaa magangelaynaa ilaahu shartoodaan kaa magangelaynaa ilaahu naga badbaadi sidaasoo qofka ku ducaysanaya akhrajahu abu daawud wannasaa'iy min xadiidi abi muusa alashcariy radia allahu canه can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam annahu kaana yaquulu nebigu wuxuu dhihi jiray cinda liqaa'i اlcadow markuu cadowga la kulmayo wuxuu dhihi jiray allaahuma anta cadudii wa anta nasiirii bika axuulu wa bika asuulu wa bika uqaatil allaahuma allahayow anta cadudii wuxuu dhihi jiray allaahuma anta cadudii alcadud waa muruqa yacni adigaa xooggayga iyo awooddayda ah wey ay anta quwatii wa anta nasiirii ay naasirii midka ii gargaarayana waa adiga bika adiga sababtaa iyo kaalmadaada ayaan axuulu aan ku dhaqdhaqaaqayaa ilaahayo waxaan ku dhaqdhaqaaqayo waa adiga sababtaa adiga awoodaan ku dhaqdhaqaaqayo isiiya ilaahayo wa bika adiga ayaan asuulu ay axmilu cala alcaduw cadowga waxaan u weerarayaa oon uga qaalib noqonayaa adiga sababta wa bika adiga sababta ayaana uqaatilu u dagaalamayaa ilaahay aniga waxaan qaba karo iyo waxaan ahay midna ma jirto marka ilaahay subxaana wa tacaala ayuu u tala saaranayaa arrintiisa markuu cadowga nabiga la kulmaya calayhi salaatu wasalaam sisaasuu dhihi jira ma uusan ku faanaynin tiro nabigu calayhi salaatu wasalaam muusan mausan lahayn maxaa annaga yacni waa badannahay iyo awood baan leenahay midna may jirin tawaaducaasaa loo baahan yahay xataa haddaa cadowga la kulmayso inaad taladaada ilaahay u dhiibato ama badnaada ama yaraada wama nasru ilaa min cindi illaah guusha ilaahaa bixiyay subxaana wa tacaala guusha kuma timaado kafre iyo tiro kuma timaado waxay ku timaadaa ama ay ka timaadaa waa min allahi subxaana wa tacaala kam min fi'atin qaliilatin galabat fi'atan kahiiratan biidni illaah imisa koox yar ka qaalib noqoto ka awood badata koox badan laakiin waa biidni illaah waa ilaahay idinkii subxaana wa tacaala ilaahay baa u gargaaray ilaahay baa nasriga iyo guusha siiya maadaama marka alumuuru kulluhaa ay ku jirto biyadi illaahi caza wajal arrinkaaga oo dhan ilaahay u dhiibay allaahuma anta cadudii wa anta nasiirii bika axuulu wa bika asuulu wa bika uqaatil waxaan qabanayo o dhan kaalmadaada iyo adiga inaad awooddaas isiisaan wax ku qabanayaa waa ilaahayo macnuhu waa maxa marka macnuhu waa kelimadii ahayd kanzu min kunuusi iljanna kelimadaas waa maxay khulaasadii waa laa xawla walaa quwata ilaa bik annaga xeeladna ma lihin awood ma lihin ilaa bik xadiidkani waxaa wariyey alimaamu tirmidi wa abu daawuud min xadiidi anas bni maalik radia allahu canh wa qaala cabdullaahi bni cabaasin radia allahu canhuma xasbuna allah wa nicma alwakiil qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar ibraahim baa yidhi markii naarta lagu tuuray wa qaalahaa muxamadu sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed ayaa yidhi xiina qaala lahu nnaasu markay dadku ku yidhaahdeen ina annaasa qad jamacuu lakum dadku way idiin kulmeen ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanan wa qaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil marka nebi moxamed sala allahu calay wasalam markii la damcay in la argagax geliyo saxaabadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee lagu yidhi waa la idiin kulmay oo isbahaysi baa jiro waa laydin baabi'inayaa kelimaddaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xasbuna allahu wa nicma alwakiil waxaana nebiga hortii yidhi calayhi salaatu wasalaam nebiyullaahi ibraahim markii naarta lagu tuuray markuu kelimaddaa yidhi xasbuna allahu wa nicma alwakiil naarta ilaahay wuxuu uga dhigay qabow qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahim dabkii weynaa mufasiriintu waxay yidhaahdeen dab ka weyn dabkaa lama shidin weligii dab aada u weyn bay shideen god weyn bay qodeen markaasaa dadkii meesha deganaayo dhan waxaa la wada faray inuu qof walba qoryo keeno xaabada lagu soo guro dab aada iyo aada u weyn bay shideen si ibraahim u gubaan calayhi salaatu wasalaam ibraahim way soo qabteen dabkii bay ku rideen dabkii ilaahay wuxuu uga dhigay qabow dabkii waa gubi diiday nabillahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam amar ilaahay subxaana wa tacaala ayuu dabkii u gubi waayey kuunii bardan wa salaaman calaa ibraahim naartii buu alla wuxuu ku yidhi waxaad noqotaa qabow iyo nabadgelyo ibraahim u noqo ibraahim aa soo socdo dabka ka soo baxay isagoo socda ayuu dabka ka soo baxay marka kelimadan xasbuna allahu wa nicma alwakiil haddaad baqdo ama culays aada dareento kelimadaan dheh xasbuna allahu wa nicma alwakiil xasbuna allahu macnaheedu waxa waaye kaafiina allah kaafiina allah ilaahay baa nugu filan wey allah nugu filan yaa ayuha nabiyu xasbuka allah waman itabacaka min almu'miniin allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay nebigaanu allah baa kugu filan dadka mu'miniinta ahee adiga ku raacana ilaahay baa ku filan adiga iyo mu'miniintaba ilaahay baa idinku filan subxaanahu wa tacaala wa nicma alwakiil cid la tala saarto la wakiisho arrimaha loo dhiibto waxaa u nicmo lahaaday allah subxaanahu wa tacaala marka kelimadaas waa kelimadii ibraahim calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku badbaadiyey uu isticmaalay waana kelimadii muxamed sala allahu calayhi wasalam uu isticmaalay markii naarta lagu tuuray akhrajahu lbukhaariyu imaam albukhaari raximah llahu tacaala ayaa soo saaray wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin